الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaynu maraynay baabu التashahudi fi اlآakhirة baabu الtashahudi atixiyaadkiibuu u baab yahay fi laakhirati ay fi ljalsati alaakhira fadhiga dambe ee salaada u dambeeya dhexdiisa la atixiyaadsado xooge waxaynu tilmaanay xukumka tashahudka ahlucilmiga qaarkood inay yidhaahdeen waa sunne atixiyaadka dambe qaarkoodna ay yidhaahdeen waa waajibuun qaarkoodna ay yidhaahdeen waa ruknun min arkaani الsalaa waxaynu tilmaanay qowlka raajixi inuu yahay alqowl اlwasaط qowlka dhexe oo ah atixiyaadkaasi inuu yahay waajib kaatashahud اlأwal sida atixiyaadka hore oo kale oo xukumkoodu isku mid inuu yahay labada atixiyaad oo haddii camdan ama ogaan looga tago salaadu ay burayso haddii sahwan looga tagana yujbaru bisujuudi sahwin sujuudi sahwi lagu kabaayo waxaa kaloo aynu tilmaanay labada atixiyaad atixiyaadka hore iyo ka dambe inay isku mid ka yihiin xagga siiqada ama ereyada la akhriyayo waa jiraan masaa'il ahlucilmigu ay ka hadlaan inay ku kala duwan yihiin sida ma la ducaysan karaa atixiyaadka hore dabadi atixiyaadka dambe dabadi in la ducaysan karo waa la isku waafaqsanyay laakiin ka hore dabadi ma la ducaysan karaa sidaasoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam ma lagu salliyaya atixiyaadka hore dabadi labada arrimood adducaa waasalaatu cala annabiyi in la sameynayo bacda atashahud alaakhir tashahudka dambe dabadi iyadu waa sugan tahay ahlucilmiguna waa isku waafaqeen laakiin waxaa la ysku khilaafay atixiyaadka hore dabadi ma la ducaysanayaa nebigana calayhi salaatu wasalaam lagu saleeyaya halkeeda ayaynu ugu tegi doonaa atixiyaadku waxa uu leeyahay sida aadaanka iyo ducaau listiftaax hore inoogu soo martay siiq kala duwan ayuu leeyahay siiqo markaan leena waxaynu uga jeednaa macanaa ereyadiisa ayaa waxoogay kala duwan oo marba si u soo arooray atixiyaadka halkan ku qoran altaxiyaatu lilaahi wاsalawaatu wاطayibaatu waxaa la dhahaa tashahud ibnu mascuud marka ibnu mascuud loo nisbeynayo maaha inuu ibnu mascuud uu dejiyey ama uu sameeyey laakiin waa atashahud aladii rawaahu cabdullaahi ibnu mascuud waa atixiyaadka uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka soo wariyey cabdullaahi ibnu mascuud waxaana ahlucilmigu ay tilmaamaan inuu yahay asaxu xadiidin ruwiya fi tashahud siduu yihi imaamu tirmidi raximah اllah xadiidu ibnu mascuud ruwiya canhu min gayri wajhin wa huwa asaxu xadiidi ruwiya fi اtashahud xadiidka ibnu mascuud asaaniid iyo duruq kala duwan buu leeyahay waana xadiidka ugu saxiixsan maaha macneedu kuwa kale inaanay saxiix ahayn asaxu waa ka ugu saxiixnimo badan atixiyaadka ku soo arooray wاlcamalu calayhi cinda akari ahli اlcilmi min aلصaxaabati waman bacdahum ahlucilmiga badankooduna waxa ay doorteen in tashahudka cabdullaahi bnu mascuud uu rasuula ka soo wariyey in lagu camal falo cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu tashahudkiisaas ama atixiyaadkaasi uu soo wariyey dhowr iyo labaatan sanad ayuu leeyihi ولhada bu hi albزاr laa aclamu fi التashahudi ahbata minhu walaa aصxa asaaniida walaa ashhara rijaalا mid ka saxiixsan oo ka sugnaan badan oo ka raggiisu ay ka caansan yihiin ma ogi buu yidhi ismana aanay khilaafin rijaalu asaaniidihi ahlulxadiidkuna iskumay khilaafin arrinta noocaasiya waxyaabaha kale ahlucilmiga qaarkood ay ku rajaxeen waxaa ka mid a annahu muttafaqu calayh waxaa wariyey bukhaari iyo muslim ayaa werintiisa isku waafaqay waxaa kale oo culimada rajaxday inay rajaxaan sabab u noqday annahu talaqaahu can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam talqiinan rasuulka si toosa oo rasuulku kelmadda odhanayey isna uu ka daba odhanayey ayuu rasuulka uga bartay akhadtu tashahuda min rasuuli اllaah walaqananiihi kalimatan kelima atixiyaadka rasuulaan ka bartay buu ihi kelmad kelmad ayaanu rasuulku iigu sheegay waxaa riwaayaadka qaarkood ku timi callamanii rasuulu اllahi atashahuda wa kafii beyna kafey rasuulku atixiyaadka ayuu ibaray iyadoo kafkaygu ama cukurkaygu labadiisa cukur saa si uu ugu dhex jiro qaala kaana rasuulu اllahi yucallimuna atashahuda kamaa yucallimuna الsuuraةa min اlqur'aan rasuulku atixiyaadka wuxuu noo beri jiray sida uu noo baro suuradda qur'aanka ka mida marka asbaabahaasi iyo kuwo kale ayaa ahlucilmi badani ay ku rajaxeen tashahudka cabdullaahi bnu mascuud imaam waxaa kaloo jira tashahudu cabdillaahi bni cabaas imaam muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey bukhaari ma soo saarin imaamu shaafici raximah اllahu tacaala isagu wuxuu doortay atixiyaadka ibnu cabaas ayuu doortay sababta uu ku doortay kuwa aynu sheegnay kuma jiraan laakiin wuxuu yihi imaamu shaafici ruwiyat axaadiiثu fi الtashahudi mukhtalifa ay mukhtalifaة اlalfaad wa kaana hada axabu ilaya axaba ilaya liannahu akmaluhaa waa ka ugu dhamaystiran buu yihi macnaa aطwal waa ka ugu ugu dheer ee kelimaadkiisu ay ugu fara badan yihiin lama ra'aytuhu waasican wa samictu can ibni cabaas صaxiixan kaana cindii ajmaca waakara lafda min gayri waakhadtu bihi gayra mucanifin liman yaakhud bigayri mima saxa mar hadduu ibnu cabaas uu ka ansaxay ereyadiisuna ereyada tashahudka kale ee ibnu mascuud iyo ay ka fara badan yihiin waan qaatay buu ihi iyadoo cidda qaadata tashahudka kale ee rasuulka laga soo wariyeyna aanan dagaal ahayn oo aanan hiif ahayn waxaa kaloo jira tashahud laga soo wariyey cumar bn khadaab radia allahu canhu mawquufa calayh imaamu malik baa ku wariyey fi lmuwaطa wa kaana yucalimu صaxaabata ridwan اllahi calayhim min calى lmimber saxaabada ayaanu beri jiray isagoo mimberka ku taagan tashahudka cumarna kan ibnu mascuud ayuunbuu la mid yahay nacam waxa uu la mid yahay kana cabdullaahi ibnu cabaas baan u jeedaa waxa uu kaga duwan yahay uun azaakiyaat halka ataxiyaatu almubaarakaatu uu ka yahay tashahudu ibni cabaas tashahudka cumar waxa weeye ataxiyaatu azaakiyaatu waana markaa isla macno azaakiyaat iyo almubaarakaat oo macnahoodu ma kala foga haddaynu soo ururinno ahlulcilmigu guud ahaan waxay isku waafaqsan yihiin oo kayr waaxid min ahli cilmi itifaaq ay ku soo naqliyeen calى jawaazi الtashahudi bikuli ma habata atixiyaad kastoo sugnaaday ka ibnu mascuud iyo ka ibnu cabaas iyo ka cumar intaba in lagu atixiyaadsan karo waxaa la ysku khilaafay in xagga tafdiilka ayuunbaa la ysku khilaafay keebaa u fadli badan sida saxiixiina waxay tahay fii hadi اlmasala iyo masaa-isha kaleba ee rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam axaadiid saxiixii ay ku soo aroortay oo siiqooyin kala duwan tilmaamaya sida aadaanka iyo ducaaءu اlistiftaax iyo adkaaru الrukuuci wالsujuud iyo siyaqu الtashahud in laga maro halka ay ka mareen imaamu axmed raximah اllahu tacaala wa saaxibuhu isxaaq ibnu ibraahim rahawaya oo an an yuxmala cala tanawuc in lagu qaado tanawuc waana la idhaahdo dhammaantoodba maadaama rasuulka ay ka sugan yihiin mid qura qofku joogtayn maayo lana jamcin maayo laakiin waa la tanwiicinaya oo marba waxa weeyaan mid ayay tahay qofku intuu dhammaantoodba wada xifdiyo inuu marba mid la yimaado weeye atixiyaadka markaa macnihiisa kelimaadkan ku jira macnahooda ayaa si guud in sha allahu tacaala aynu u yaro tilmaamayna maadaama uu yahay dikri weliba waa dikri tawqiifiya oo in waxa weeyaan wow laga tago amaba se xaraf kale lagu bedelo ayaa uu diidi jiray cabdilaahi bn mascuud inuu towqiif yahay oo sidiisaasun loo akriyayo waxbana aan lagu ziyaadinayn waxbana aan laga bedelahayn waxaa u daliila hadalka uu leeyahy cabdulaahi bn mascuud kaana rasuulu اllahi yucallimuna اtashahuda kama yucallimuna الsuuraةa min alqur'an manaa suuradda qur-aankaa siduu noo baro ayuu rasuulku atixiyaadka noo bari jiray ataxiyaatu waa jamac mufradkeeduna waa taxiya macnaheeduna waa altacdiim marka jamiicu tacdiimaat weyneyn noocyadeeda oo dhami lilaahi ilaahay bay u sugnaatay weeyaan macnuhu weyneynta carabka iyo weyneynta xubnaha iyo weyneynta qalbiga iyo weyneynta makhluuqaadka oo dhan ilaahay baa xaq u leh altacdiim almuطlaq alkaamil weyneynta sii daysan ee xad aan lahayn ee dhammayska tiran ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala makhluuq kasta laynu amro inaynu weyneyno weyneyntiisu xuduud bay leedahay aan la dhaafin karin laakiin altacdiim almuطlaq alkaamil weyneynta sii daysan ee dhammayska tiran min jamiici alwujuuh dhinac kastoo laga eego laga istaagaba lilaahi bay u sugnaatay ilaahay baa xaay mustaxaqat lilah wa mukhtasat biاllah ilaahay baa xaq u leh subxaana wa tacaala allah ayaanay u gaar tahay wsalawaatu salaadihii iyo wطayibaatuna lilaahi bay u sugnaadeen taa hore ayay ku cadfan tahay asalawaatna waa jamcu salaa sida markaa saxiixa ah kulu maa yuطlaqu calayhi salaaة luqatan aw sharcan ayaa soo gudagelaya oo ducadu ay u horeyso duco o dhan ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada ilaahay baa xaquleh in la baryo weliba ducaau alcibaada iyo ducaau lmasala wixii ilaahay u gaara oo idaa saalta fasal ilah faida sa'alta fas'al illah waida istacanta fastacin biاllah waxaa kaloo soo gudagelaya alsalawaat asharciya farduhaa wa nafluhaa salaadihii sharciga ah oo dhan tii faralka ahayd iyo tii sunnaha ahayd iyaduna lilaahi bay u sugnaatay oo ilaahay cid aan ahayn looma tukan karo waman sallaa ligayrihi ashraka wa kafar ilaahay cid aan ahayn qofka u tukadaana shirki buu sameeyey waana gaaloobay waatayibaat waa jamac mufradkuna waa ayiba marka atayibaat waxaa looga jeedaa waa kullu ayib wax kastoo wanaagsanina lilaahi buu u sugnaaday falilaahi min alasmaa'i atyabuhaa walahu min asifaati akmaluhaa wa atyabuhaa xagga asmaada iyo magacyada hadday noqoto ilaahay kuwa u wanaagsana u dhammayska tiran buu leeyahay walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay baa yidhi xagga sifaadka iyo tilmaamaha markay noqotona kuwa u wanaagsana u dhammayska tiran buu ilaahay leeyahay ilaahay baa yihi walilaahi almathalu alaclaa ee alwasfu alakmal alatyab sifaadka dhammayska tirane wanaagsan ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala wa kadalika ilaahay subxaanaه wa tacaala lahu min afcaali اlcibaad daahiriha wa baطiniha aلطayibu faqad ilaahay afcaasha addoomaha wuxuu soo dhoweynaya uu aqbalayaa uun oo uu jecel yahay uun ama ha noqoto mid qarsoon oo qalbiga laga sameeyo ama mid muuqata mid lagu dhawaaqo iyo mid xubnaha kale ay qabtaanba inta dayibka wanaagsan ayuunbaa ilaahay uga sugnaaday wixii kale ilaahay subxaana wa tacaala shaqo kuma leh mana doonayo mana jecla ina allaha طayibun laa yaqbalu ilaa طayiba ilaahay subxaana wa tacaala waa طayib waa wanaagsan wax wanaagsan mooyaane wax kalena ma aqbalo wa min aayibi alikhlaas camalku haddaanu ikhlaas lahayn laysa lilah ilaahay subxaana wa tacaala dooni maayo mana jecla aqbalina maayo wakadalika camalku ikhlaasba ha u dhace haddaanu waafaqsanayn sunnadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam laysa طayiban mid wanaagsan ma aha marka طayibaatna waa kelmad sidaa u macno ballaadhan aلsalaam عalayka ayuha الnabiyu wahada ducaaءu lلnabiyi عalayhi الsalaaةu wasalaam bsalaamaةi min الnaqaa'is wاlcuyuubi wاlaafaat waa duco rasuulka loogu ducaynayo inuu ilaahay ka badbaadiyo aafaadka iyo ceebaha iyo nuqsaanta intuu noolaa markuu dhintayna rabbi subxaanaه wa tacaala inuu salaamadaasi u yeelo lidiinihi wa atbaaci diinihi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam diintii ilaahay uu soo dhiibay iyo kuwa raacay waxaana loo soo horeysiiyaa asalaamu calى الnabiy oo qofku uu uga horeysiinayaa asalaam calى nafsihi wasalaama calى cibaadi اllahi الsaalixiin salaanta uu naftiisa salaamayo iyo ta uu salaamayo addoomaha ilaahay ee wanaagsan waxa weya lisharaف الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam wa culuwi mansilatihi cinda rabbi sharafta rasuulka awgeed iyo mansilo sare inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala agtiisa uu ku leeyahay ayuha الnabiyu waraxmat اllaahi wa barakaatuhu allah subxaanaه wa tacaala waxaa kaloo rasuulka aad u weydiinaysaa alraxma ayaad u weydiinaysaa fafi الsalaama annajaatu min almakruuh wa fi اraxmati xusuul اlmaطluub marka aad tidhi assalaamu calayka ayuha الnabiyu waxaad rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay u weydiisay wax kastoo makruuhoo la dhibsado ilaahay inuu ka badbaadiyo waraxmat اllaahi markaad tidhina waxaad u weydiisay wax kastoo wanaagsan oo la dalbaa inuu rasuulka u xaasilo marka fi ljamci bayna alkalimatayn xusuulu اlkamaal labadaa jamcintooda assalaamu calayka iyo waraxmat اllaahi labadaa jamcintooda waxaa ku sugan xusuulu اlkamaal waayo qofka haddii wixii uu doonayo uu helo laakiin nuqsaani ay la socoto xaaladdu ma dhammaystirna haddii wixii dhibkii uu ka badbaado laakiin wixii wanaagsanaaye uu doonayey aanu helin ama aanay u dhammaystirmin xaaladiisu saasoo kale ma dhammaystirna laakiin ida jamaca allahu lahu bayna asalaamati waaraxma canakamulat xaalatuhu hadduu ilaahay u jamciyo asalaama iyo alraxma xaaladiisu markaa waa dhammaystirantaa qofka nacam marka asalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat اllaahi wbarakaatu waxa ahlucilmigu ay isweydiiyaan iyadoo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu gaa'ib yahay oo qofka uu ka maqan yahay oo dee markuu noolaana laga yaabo qofka atixiyaadsanaya inaanu ag joogin imikana dee uu dhintayba oo uu inaga maqan yahay limaada khuuطiba الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam maxaa looga dhigay waxa weeyaan hadal rasuulka lagula hadlaayo assalaamu calayka waa khitaab rasuulka lala hadlay ayuha nabiyuna waa sidaasoo kale ta labaad soo tii hore aynu u soo sheegnay alkalaam aladi fiihi mukhaaabaة اlmakhluuqiin annahu yubطil salaa hadalka makhluuqiinta lagula hadlayaa salaada inuu buriyo hore ayaynu usoo sheegnay adiladeedana waynu haynaa oo waynu maqalay marka hadalkan rasuulkaad kula hadlaysaa assalaamu calayka ayuha الnabiyu rasuulkuna waa makhluuq marka hadalkaa makhluuqa lagula hadlayaa miyaanu burinahayn salaada ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen naqulu kamaa callama الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam saxaabatahu wa ummatahu canaatixiyaadku maadaama uu yahay towqiifi sidaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu saxaabada u baray ee ummaddiisa uu bari ugu jideeyey sidaasi ayuun baynu odhanaynaa uun waxaanu noqonayaa daliil khasisa ama masaladan xukun gaara ka gaara siiya hadalka kale bani aadamka lagula hadlaayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa rasuulka khitaabka loogu wajaho assalaamu calayka ayuha nabiyu loo yihi lannu liquwati istixbaari lmusali annabiyi calayhi الsalaatu wasalaam xiina yaquulu hada alqowl unzila mansilata almukhaaab qofka musaliga waxaa la rabaa an yakhshaca fi tashawud atixiyaadka laftiisa inuu ku khushuuco maaha qur-aanka marka imaamku u akhriyayo laabudda min alkhushuuc fi tashawud markaad atixiyaadka akhriyaysa waa inaad ku khushuucdo marka rasuulkii marka aad soo hadal qaado waa inuu noqdo sidii wax ku hor yimi oo kale liquwati alistixbaar qalbigaaga xaadirinta aad ku soo xaadirisay weynideeda awgeed ayaa waxaa rasuulkii la dejiyey mansilata almukhaatab sidii uu yahay qof kula joogo oo oo aada la hadlayso wa barakaatuna waa jamcu baraka barakaduna sideedaba waxa ay ka timi min alijtimaaci waاthubuut shaygu meel inuu ku ururo oo uu ku sugnaado wa inamaa qiila lilbirkati birka liijtimaaci اlmaaءi fiiha wa hubuutihi fiiha waxaa berkadda berkad loo yidhi lannu biyaha ayaa ku urura waa meel godan waanay ku sugnaadaan marka albaraka maxaa looga jeedaa sharcan albaraka waxaa sharcan looga jeedaa waa kahraة اlkhayr اlilaahi fi الshay wa hubuutuhu fiih kahraة اlkhayr اlilaahi fi الshay wa hubuutuhu fiih khayrka xagga ilaahay ka yimi shayga waa inuu ku bato oo uu ku sugnaado taas ayaa barako la yidhaahdaa yaa markaa khayrkaa bixiya de waaba khayr ilaahiya baynu nidhi oo cidda bixisaa waa iska caddahay rasuulkuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu weelkii biyaha yari guntiisa ay ku jireen uu farihiisa sidaasi uu u dhex dhigay biyo ay ka soo maaxeen si aan loo malayn inuu isagu barakadaa keenay oo biyaha uu farabadiyey albarakatu min allah rawaahu muslim fii saxiix albarakatu min allah barakadu xagga ilahay bay ka timaana biyaha anigu maan badin ilahay baa subxaana wa tacaala badiyey walihaada laa tuطlabu اlbaraka min gayr اllah barako lama weydiisan karo cid aan ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn ilaahay ayuunbaa barakada bixiya asalaamu nabadgelyo aanu ka badbaadno annaqaa'is wاlcuyuub walaafaat calayna dushayada ha aato wa calaa cibaadi illaahi addoomihii ilaahayna dushooda ha aato aلصaalixiin marka calaynaa markuu leeyahay qofka musaliga ama tukanaya wuxuu ujeedaa naftiisa iyo cidda xaadiriinta ah ee meesha la joogta naftiisa ayaanu ku bilaabay lianna alafdal fi اdducaa wa an yabda'a binafsihi sida afdalkii waxa weeye qofku marka uu ducaysanayo inuu naftiisa uu ku bilaabo uma bigayrihi deetana uu ku xigsiiyo cidda kale u ducaynayo wa calaa cibaadi illaahi saalixiin waxaa kaloo nabadgelye ilaahaad u weydiinaysaa addoomaha ilaahay calaa cibaadi illaah halkan markaa cubuudiyada la sheegaya maaha alcubuudiyatu alcaama addoonnimadii guud ee khalqiga oo dhami ay wadaagayeen ee lagu sheegay fii qowli illaahi tacaala in kullu man fi اsamaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabda oo cubuudiyati alqahriya addoonnimada lagu khasban yahay ikhtiyaar la-aanta ku timi taa maata halkan waxa weeyaan lagu sheegayaa waa alcubuudiyatu alkhaasatu alikhtiyaariya waa addoonnimada khaaska ah ee ciddii dooratay inay ilaahay addoon u noqdaan oo biikhtiyaarihim ay ugu hoggaansamaan ay ku sifoobeen waxay la mid tata ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna wa idaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama marka waa alcubuudiyaة اlkhaasa idaafaة اlcibaadi ilى اllahina waa idaafaة الtashriif idaafada ilaahay loo idaafeeye loo tiiriyeyna iyadoo ilaahay subxaanaه wa tacaala addooma guud ahaan loo wada yahay waa idaafaة الtashriif waa nisbayn ilaahay loo nisbeeyey loo idaafeeyey oo lagu sharfaayo waana idaafo faa'iideyneysa madxi iyo hanaa ammaan ayay faa'iideyneysa qoladaasi la ammaanayo wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin cibaadaduna sideedaba waxa weeyaan waa gaayatu almaxabati waاltacdiim maca imtihaali amri shaaric waa ilaahay subxaana wa tacaala inaad jeclaato jacaylka u dambeeya oo aada weynayso weyneynta u dambaysa adigoo jacaylkaaga iyo weyneynteeda weyneyntaadaasi ay ku soconayaan dariiqada ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey oo sidaad ilaahay u jeclaanaysa sidaad u weyneynaysaa waa inay noqoto sida shareecadu ay la timi marka maxaa waxaa la dhaha cibaadada arkaanteedu waa labada waa almaxabatu waatacdiim waa jacaylka iyo weyneynta hadii arkaan lcibaada iyo isga kaa khalda min shuruud lcibaada iyo arkaan lcibaada ikhlaaska iyo mutaabacada culimada qaarkoodna casmi bay ku daraane sida xaafid alxakami oo kale inkastoo uu gelayo uun ikhlaaska uu soo guda gelayo waa shuruud اlcibaada lakiin arkaan اlcibaada arkaanta cibaadadu ay ku taagan tahay waa almaxabaةu waاtacdiim inaad ilaahay jeceshay subxaana wa tacaala oo aada weyneyneyso cibaado kastoo aada samayso qowliya hadalah ama ficliya oo camala oo aanay la socon maxaba lilah maxaba minka lilah maxabatun minka lilah wa tacdiimu minka lilah jacayl ilaah jeceshiya weyneyn aada weyneynaysaa falaysat bicibaada cibaado maba ahaba haddaad tukato adoon ilaahay jeclayn oo ilaahay aan weyneynahayn salaadaas cibaado maaha oo sideedaba cibaadadu marka hore waxay cibaado ku noqotaa inay ku dhisan taho ay ka soo fusho jacayl ilaahay aada jeceshahay iyo weyneyn ilaahay aada weyneynayso wa calaa cibaadi illaahi wasfi kalaa la sii daba dhigay markii la sheegay addoommo ilaahay inay yihiin asaalixiin asalaax waxaa halkan looga jeedaa aadaau xuquuqi laq ow aadaau xaqi alkhaaliq wa xuquuqi alkhalq saalix waxaa la dhaha qofka xaqa ilaahay ka soo baxa xuquuqda khalqigana ka soo baxa fahada huwa asaalix اlmuطlaq aladi kamula salaaxu ka salaaxiis uu dhammayska tirmay wa aladi addaa xaqa allahi calayh wa xaqa alkhalqi calayh xaqa ilaahay uu ku leeyahay iyo xaqa ay khalqigu ku leeyihiin ka guday ayaa saalix la yidhaahdaa alcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen asaalixu waa man aslaxa daahirahu wa baatinahu waxaa saalix la yidhaahdaa ka korkiisa iyo kalkiisaba hagaajiyey qalbigiisa hagaajiyey jawaarixdiisa iyo inta muuqata iyo qowlkiisa iyo nudqigiisana hagaajiyey kaasaa saalix la yidhaahdaa walaa shaka ana alinsaana ida aslaxa daahirahu wa baatinahu min mima yalzamu min dalika an yuadiya xuquuq allahi xuquuqa khalqi qofku haddii uu hagaajiyo qalbigiisa iyo qaalabkiisa oo a inta muuqata waxaa shaki la-aana inuu qofkaasi gudaayo xaqa ilaahay iyo xuquuqda khalqigaba alaa wa ina fi ljasadi mudga idaa saluxat saluxa aljasadu kullu jidhka waxaa ku jirta waslad hadday hagaagto inta kalena ay hagaagayaan rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu waidaa fasadad fasada aljasadu kulu alaa wahiya alqalbu marka bimujarad islaaxi اlqalb waxaa ka dhalanaysa adaaءu اlxuquuq fainakum idaa qultumuuha sidaa markaad tidhaahdaan odhaahdaa asaabat kula cabdi صaalixi fi الsamaaءi min almalaa'ika iyo wاlardi dhulka min aljini walinsiya taana waxaa ahlucilmigu u deliishadaan kutubta usuul اfiqiga ana lilcumuumi siiqa inuu cumuumku leeyahy siiqo uu leeyahay macnaa kelimaad tusiya caamimo tusiya wa min siyaq اlcumuum waxaa ka mida waxa weeyaan idaafatu alsmi ilaa macrifa isamka haddii macrifo loo nisbeeyo ama isamkaasi ha noqdo mufrad ama jamac ha noqdee cumuum buu faa'ideeya wa calaa cibaad illah cibaad imika dee waa isamka mudaafka ilaa macrifa acrafu almacaarif oo ismu lafdu ljalaala baa loo nisbeeyey waxaanuu rasuulku tilmaamay inuu cumuum tusinayo markaa saa tira addoomaha qaarkooduun ma aanad salaamin ee fainakum idaa qultumuuha asaabat kula cabdi lilaahi saalix fi الsamaaءi wاlard waxaanay taasi radin ku tahay bacdu ahli اlbidac oo yidhi laysa lilcumuumi siiqa cumuumku siiqa ma leh waana qolooyinka le hadalku waa macnown oo lafdiga odhanaya hadal maaha hadalku waa macnaha un wصaxiix ana alkalaam huwa lafd wاlmacna lafdiga iyo macnaha ayaa hadal wada ah walihaada cumuumku wuxuu leeyahay siiqa ayuu leeyay ashhadu an laa ilaaha ilا اllah ashhadu macnaheedu waxa weeye aclamu waactaqidu jazma waaqulu mkhbira an laa ilaaha an laa macbuda bxaqi ilا اllah ashhadu waxaan ogahay oo aan cilmi ahaan u ogahay ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun oo aan ictiqaadsanahay oo si go-an aan u caqiidaysnoo in yaroo shakina aan igaga jirin wa ukhbir oo aan ku warramayaa dee afka aan ka leeyahay an laa ilaaha an laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro ama an laa ilaaha an laa macbuuda xaqun ila allahu ilaahay mooyaane marka shahaada saddexa arrimood bay koobsanaysa inaad shayga garanayso iyo inaad caqiidaysan tahay in sida aad u sheegayso uu yahay xaqiiqadiisu iyo inaad ku hadasho ilaa saddexdaa arrimood la helo shahaada maba jirtaba haddaad iminka markhaati noqonayso oo tashhad calaa shay arrin aad ka marag furayso dee waa in saddexdaa lagaa helo shaygan waa inaad og tahay inuu sidaa u dhacay waana inu sidaa inuu u dhacay waa inaanad ka shakisanayne aada caqiidaysan tahay oo aad aada hubto afkana dee waa inaad ka sheegto wixii aad aragtay haddii aanad kaba hadal aad iska aamusto dee markaana shaahid ma tihid an laa ilaaha ay an laa macbuuda bixaqin ila allah in la idhaha markaa marka la macnaynayo laa ilaaha ila lah ilaahay mooyaane ilaah kale ma jiro taasi waa khilaaf ulwaaqic oo ilaahyo kale waa jiraan ilaahay baana qur-aanka ku sheegay laakiin waa aaliha baaila waa ilaahyo baatila oo xaqdarro waxa weeyaan lagu caabuday walihaada waa in la idhaha mid xaqii ma jiro ama xaq mid lagu caabudaa ma jiro allah subxaana watacaala mooyaane wagayr اllahi in cubida faqad cubida bibaطil ilaahay ciddii aanayn haddii la caabudana baaطil ayaa lagu caabuday marka hadihi اlkalima laa tanfac ila man calima macnaaha waاctaqadahu wa qaalaha bilisaanihi kelmadan waxay anfacaysaa un qofka macnaheeda garanaya qofka macnaheeda garanaya macnaa walow ijmaalan si guud ba ha u garanayo inuu ilaahay un cibaado xaq u leeyahay oo qofka aan garanahayn inuu ilaahay kelidii cibaado xaq u leeyahay ee weli aaminsan in la caabudi karo makhluuqaadka qaarkood hadduu xataa laa ilaaha ila lah afka ka yidhahdo adi laa tanfacuhu kuna kuna islaamnimana taa ugu sugnaan mayso marka horuu ku dhawaaqo inagu waa ka aqbalaynaa oo islaamkii waa ku soo gelaya lakiin markay caddaato inaanu macnaheeda garanahayn oo weli uu ictiqaadsan yahay ana alcibaadaةa jaa'izaة ligayr الlah in ilahay cid aan in la caabudi karo weli hadduu caqiidaysan yahy oo cibaadadu ilahay inay u gaar tahayba aanu caqiidaysnayn kaasi anfici mayso waa inuu arintaasi caqiide ay ka noqoto shaki aanu ku jirin ka xaali اmunaafiqiin haddaanu laa ilaha ilaa qofku afka kaga dhawaaqina laa tanfacuhu xataa hadduu macnaheeda garanayo u ictiqaadsan yahay anfici mayso faabu aalib kaana yaclamu macnaaha wa yactaqidu sixataha abu aalib inay sax tahay kelmadani waa garanayey macnaheedana waa caqiidaysnaa laakiin nudqu lisaan dhawaaqi carabka ayaa ka maqnaa walidaalika ayaanu muslim ku noqon wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu ashhadudani tii hore ayuun bay la mid ee aclamu waactaqidu waaquul ana muxamada cabduhu inuu yahay ilaahay addoonkiisii wa rasuuluhu rasuulkiisiina inuu yahay wa fi ljamci bayna alwasfayni xusuulu lkamaal linabiyi calayh isalaatu wasalaam waayo labadaa sifo waa taxqiiq sifatu alcubuudiya sifatu alrisaala waa labada sifo ee makhluuqaadku ama addoomuhu waa labada sife ugu sareeya ee ay gaadhaan labadiibuu ilaahay u jamciyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cabduhu waxaa halkan cubuudiya si gaara loogu sheegay lian laa yakluwa fii axad si aanu xadna rasuulka quluw iyo xadgudub aan ugu samayn wa kullu waaxidu ogaado anahu cabdun laa yastaxiqu shay-an min alcibaada inuu yahay addoon aan cibaadada waxba aan ku lahayn waxaana risaalada halkan loogu sheegay lian laa yajfuahu axad lian laa yajfuhu axadun si aanu xadna rasuulka calayhi salaatu wasalaam jafa ugu samayn oo xaqiisii aanu meel ugaga dhicin ama aanu ka gaabin fahuwa cabdun falaa yucbad wa rasuulun falaa yukadab waa addoon ilaahoo lama caabudayo waana rasuuloo lama beeninayo bal xaqu huwa aliimaanu bihi waitibaacu xaqiisu waa in la rumeeyo oo la raaco intaa ayaan ka tilmaamayaa macnaha tashahudka alaadaan alaadaan wa kadalika atashahud wakadalika suuraة اlfaatixa oo ka mida waxyaabaha la akhriyo salaada dhexdeeda kuwa ugu dhaadheer waxaa dhammaantoodba ay koobsanayaan macaani cadiima jaliila macaani aada u waaweyn oo qiimo badan oo ay tahay dadka musaliintahay inay bartaan lana baro yaani fi lxaqiiqa oo in fara badan oo muslimiinta ka midi maanta waxa ay ku tukanayaan bawsi salaadoodani ma laha asal iyo marjic ay ula noqdaan iyo cid ka saxday in badan oo markaa kelimaadka la akhriyayo garanaya macnihii bay jaahil ka yihiin haddii maanta la dhaha bal atixiyaadka macnee qof kelimaadka aad aragtaane macaanidoodu ay aada u ballaarhantahy oo mid wala muxaadaro laga dhigi karo atixiyaat oo qura ayaa noqon karta muxaadaraat dilaysalaad sideeda u sharax wakadalika aayibaat wakadalika waxa weeyaan ashahaadateynka shahaadateyinkii baa ku jira waxaynu garanaynaa macaanidooda iyo shuruudooda iyo fadaaisha iyo waxa buriya inay aada iyo aada u ballaaday inay u fara badan yihiin marka waa in had iyo jeraale adkaarta la akhriyo salaada dhexdeeda laabudda min alwuquuf cinda macnaaha waa in macnaheeda laag istaago oo la fahmo markaasay dhadhan yeelanaysa oo salaadana qofka muslimkee tukanaya uu ku khushuucaya qaala raximah اllahu tacaala baabu ducaa'i ducadii buu baab yahay qabla asalaam salaamo naqsiga hortii la ducaysto qaala xadaثana abulyamaan o alxakam ibnu naafic qaala akhbarana شhucayb wa ibn abi xamza an الzuhri can الzuhriyi maxamed bn muslim qaala akhbarana curwa ibn zubayr can caaisha can caaishaةa zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam akhbaratu waxay u warantay ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa yadcuu mid ku ducaysta fi salaati salaada dhexdeeda allaahuma inii acuudu bika allaahuma ya allahu ilaahu inii anigu acuudu bika ama waxaa tiha ana rasuula اllahi kaana waxaa yadcuu mid ducaysta fi salaati salaada dhexdeeda mid ducaystuu ahaa qaa'ilan isagoo le allaahuma ya allahu ilaahu inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa wa acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min fitnati اlmasiixi masiixi addajaali ee beenaalaha ahaa fitnadiisa wa acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min fitnati اlmaxyaa nolosha fitnadeeda wa fitnati اlmamaati iyo dhimashada fitnadeeda allahuma ya allahu ilah inii acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min alma'ham ey min alihmi dembiga wax allaala wixii dembiya ee haddii aan sameeyo dembi layga qorayo waalmaqram iyo deyntaan ilaahu kaa magan gelaya inaan geshiyoodo oo deyn laygu yeesho faqaala wuxuu ihi lahu rasuulka wuxuu ku yihi qaa'ilun mid yidhaahdaa maa akhara maxaa ka fara badan maa tastaciidu inta aad ka magan gasho ilaahay min almaqrami deynta faqaala wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ina arajula ninku idaa karima markuu geshiyoodo xadatha waa hadlaa waa waramaayo oo fakadaba been buu sheegaa macnaa bisababi deyn wa wacada ballan buu qabtaayo oo fa akhlafa ballankiisa waa baajiyaa wa can الzuhriy ee bilisnaad ilawal weeye qaala akhbaranii curwa ana caaisha radia allahu canha qaalat waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay oo yastaciidu magan gelaaya yacnaa billaahi ilaahay fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda min fitnati dajaali dajaal fitnadiisa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka magan gelayey qaala xadaثana qutayba bnu saciidi qaala xadaثana اleyثu can yaziid bni abi xabiibi can abi اlkhayr can cabdillaahi bni camri can abi bakri الصidiiq radia allahu canh anahu qaala wuxuu yihi abubakr lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilahi wuxuu ku uhi callimnii ibar ducaaan duco adcu biha aan ku ducaysta fii salaati qaala wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma ya allahu ilaahu inii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda dulman kahiira dulmi fara badan walaa yakfiru mana dhaafo adunuuba dembiyada ilaa anta adiga mooyaane cid kalama dhaafto fakfir lii ilaahu i dhaaf makfiratan dhaafitaan min cindika agtaada ka ahaaday warxamnii i naxariiso inaka adigu anta alkafuuru adiga ayaa ah ka addoomihiisa astura ciqaabkana aan kula degdegina u dhaafa alraxiimu aa mid naxariistiisa ballaadhani khalqigiisa ay soo gaadho waayo baabu ducaa'i qabla salaam marka la dhaha salaamta horteed ducadii la ducaysanayey waxay noqonaysaa dee salaadii oo dhan dhexdeeda inta salaamta ama salaamo naqsiga ka horeysa oo dhan dhexdeeda laakiin bukhaari raximah اllahu tacaala qabla asalaam wuxuu uga jeedaa macnaa bacda atashahud atixiyaadka dabadii ayuu uga jeedaa taana waxaa caddaynaya xadiidka cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhu ee atixiyaada ka warramaya waxaa ku soo aroortay uma liyatakayar min adducaa'i maa shaa manaa duco wuxuu doonaya ha ka doorto intaasi dabadeed sidaasi ayaana caaisha radia allahu canha laga soo wariyey ida tashahada axadukum فlyqل وkadalika abu hurayra إida farغa axadkm min التashahud الأkhيir falyqل etna ducadan ayaa rasuulku عalيه الsalaaةu wasalaam uu sheegay marka ducadan maxalkeedu waxa weeye atixiyaadka dambe marka la dhameeyo ayaa lala imanayaa waxaa markaa kaloo dee lagu ducaysan karaa meelo kaloo salaada ka mida sida tashahu sujuudda iyo rukuucda iyadoo sujuuddu ay ducada u badan tahay sidoo hore waxa weeyaan aynu u sheegnay ahlucilmigu markaa ducadan xukunkeeda waa isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen manaa ducadani waa waa waajib weeyi in atixiyaadka dabadi qofku uu ducaystaa waa waajib inta markaa la odhan karo ma waajibba mise waajib maahana waa alisticaadatu biاllaahi min alarbac waa ilaah in afartaa laga magan galo cadaabu اlqabr iyo cadaabu الnaar iyo fitnaة اlmasiix اdajaal iyo fitnaة almaxya wاlmamaat alisticaada biاllahi min alarbac ducada markaa la odhan karo ma waajiba mise waajib maaha waa intaas laakiin ducooyinkan kale iyagu waajib maaha waa mustaxab ahlucilmigu waxay u badan yihiin alisticaadaةu biاllahi min alarbac lafteedu inaanay waajib ahayn waxaanay xujaysteen dee takhyiirka ku soo arooray xadiidka ibnu mascuud uma liyatakayar min adducaa'i maa shaa laakiin takhyiirka ama takhayurka doorashada ah ma waxaa looga jeedaa kala dooro inaad ducaysatay iyo in kale mise waxaa looga jeedaa ducayso oo ducooyinka adigu taa doonaysa ka dooro de sida daahirkee saxiixa waxaa looga jeedaa ducayso oo ducooyinka kala door dooro ee maaha macnaheedu ducaayo iyo duca la-aan kala dooro maha macno walihaada xadiidkaasi aanfinmaayo ama meesha ka saari maayo in alisticaadatu biاllaahi min alarbac afartaa in ilaahay laga magan galaa sida axaadiida sariixa ku soo aroortay ka xadiidi abi hureyra radi allahu canhu inay waajib tahay meesha ka saari maayo markaa sida saxiixa waxa weeye afartaa in ilaahay laga magan galaa atixiyaadka dabadi waa waajibu min waajibaati الsalaa aimo badanina waa ku tegeen inay tahay waajib bal cabdullaahi bnu mascuud radi allahu canhu oo wariyey xadiidka ay ku sugantahy uma liyatakayar min adducaa'i maa shaa ayaa laga soo wariyey ma yadulu cala اlwujuub taabiciinta qaarkoodna sida taawuus oo kale iyo waa laga soo wariyey oo inankiisu markuu tukaday ee afartaa inuu ka magan galo ilaahay uu ka tegey salaadiiba inuu ku soo celiyo ayaa taawus waxa weeyaan uu faray afartan markaa waa afar aada u dhib badan cadaabu lqabriga allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabr cadaabu lqabriga markaa inuu jiro ayaa xadiidka laga qaadanaya cidda cadaabuulqabriga diiday ayaanu radin ku yahay liannahu low lam yakun cadaabun fi lqabri lama stacaada minhu nabiyu calayhi الsalaaةu wasalaam haddaanu jiriba lahay rasuulku ilaahay kama magan galeen waacuudu bika min fitnati اlmasiixi اdajaal almasiix addajaal oo dajaalka waxa weeyaan cawaran sababta markaa masiix loo yidhi ahlucilmigu waa isku khilaafaan qaarkood waxay dhahan dee dhulkoo dhan buu yamsaxu اlarda dhulkoo dhan buu maraya meel walbana waa gelaya ilaa maka wاlmadiina qaarkoodna waxay dhahan anna ishiisa ayaa masaxan waa mamsuuxu اlcayn ama dhinaca dhan ayaaba masaxanba dajaalna waxaa loo ilaana waa kadaab oo yulabisu alxaq albaaطila biاlxaq baaطil ayaa dadka xaq uu ugu ekeysiinaya oo waxa weeyaan uu u hadoodinaya fitnadiisuna aad bay u darantao rasuulku waa ka yidhi inakum tuftanuuna fii qubuurikum mihla aw qariiba min fitnati اdajaal waxaa laydinku fitnaynaya laydinku imtixaamaya xabaalihiina imtixaan la mida ama ku dhow fitnada waxa weeyaan dajaal marka fitno u dhaxaysa rasuulka calayh الsalaatu wasalaam iyo qiyaamu الsaaca o fitnatu dajaal waxa weeyaan ka darani inaanay jirinaya axaadiid fara badani ay tilmaantay fitnadiisu waa cadiima dad waxa weeyaan ogaa xataa inuu dajaal yahay marka hore uu garanayey ayaa sida fitan iyo shubahaad ugu furaya marka damba raacaya sida rasuulku uu sheegay insha allahu tacala axaadiidiisuna way noo iman doontaa oo ku dheeraan mayno waacuudu bika min fitnati almaxya fitnada markaa noloshu waa maxay waa waxaa qofka bani aadamka la soo gudboonaanaya inta uu nool yahay waa ku fitnowga adduunyada iyo shahawaadkeeda waxaana u weyn ba ahlucilmigu acdam walciyaadu bilah amru aatama alkhaatima cinda almowt inay khaatimadu qofka ay ka xumaato marka uu sii dhimanaayo fitnat lmamaatna ahlucilmigu waxay yidhaahdeen laba midkoodba waa aqbali kartaa in looga jeedo fitnadii qabriga in looga jeedo qofku markuu dhintee la aaso dabadeed la fitnaynayo iyo in looga jeedo alfitnatu cinda almowt fitnada qofka la fitnaynayo marka uu sii dhimanayo marka waxaa geerida loogu nisbeeyey an liqurbihaa minhu lanna weli haba noolaadabe laakiin dee waa arrin geeridii aada ugu dhow qofka marka geeridiisu dee ay soo dhowaatay ay ka gurmayso waa imtixaan mara la marinayo wey waxaa rasuulku ilaahay u ka magan galay dembiga iyo gashiga ama deymowga waayo qofku inuu deymoobaa dembiye fara badan ayay sabab ay u tahay shareecaduna aad bay u weyneysay inuu qofku wax amaahdo aad baa amaahda u adkaysa waa inuu ogay rasuulku inuu gaadhsiiye calayhi salaatu wasalaam qofka inuu weydiin jiray deyn ma lagu leeyay mise laguma le hadii la dhaha deyn baa lagu leey aanu ku tukan jirin iyadoo wakhtigaa deynta aada loogu baahnaa weliba oo baahi fara badani ay taagnayd ee haddana sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu adkeeyey halkana ilaahay baabuu ka magan galayba lianna fiiha tadyiicu lxuquuq xuquuqi inay dayacanto ayaa deyntu sababay u tahay oo hadiyo jeer ale xoolaha qofka laga amaahdaa uma soo wada noqdaan qaar saasay ku lumaan qaarna waa soo noqdaan xuquuqi inay dayacanto ayay sabab u tahay waxay sabab u tahay qofkii deymoobay laftiisu inuu in uu dulloobo oo qofkii waxa weeyaan uu deynta ka qaatay inuu u dulloobo waxa kale ay sabab u tahay qofkii inuu dembiye kala sii galo rasuulku sababta ayuu cadeeyey wuxu uhi ina rajula idaa harima xadatha fakadaba wawacada faakhlafa berri baan bixinayaa haddana ma jirto lacag baa ii soo socota waxba ma soo socdaan waa iska hadlaya qofkanu iskaga dhaqaaji buu leeyihi marka dembiyada noocaasi ayaa sabab ay u noqotaa deynta iyo qofku inuu geshiyoobaa xadiidka caaisha samictu rasuula اlahi yastaciidu fi salaati min fitnati dajaal waa xadiidkaa hore oo mukhtasara uun waxaana laga qaadanayaa rasuulku adciyadaas inuu mararka qaarkood kor u yaro qaadi jiray oo gaadhsiin jiray heer dadku ay maqlaan marka haddii aanu qofka musaliga ama tukanaya cidna aanu ku tashwiishinahayn in kelimaadka qaarkood ay ka soo baxaan oo laga maqlaa inaanay dhibaato lahayn ayaa taana laga qaadanaya xadiidkan dambe abubakar waxaa laga qaadanaya xirsu saxaabati cala alkhayr saxaabadu sida ay khayrka iyo wanaagga ay ugu dadaalayeen iyo sida cilmiga rasuulka caleyh afdal salaati watasliim ay uga qaadanayeen istixbaabu طalabi الtacliimi min alcaalimi caalimka inaad ka dalabto inuu ku baro waa cilmigiisa aad u baahan tahay khusuusan fi dacawaati اlmaطluub fiiha jawaamicu اlkelim abubakar waa iska ducaysan karaya laakiin ducada rasuulku ta dadka kale la mid maahayn ucطiya nabiyu jawaamic alkelim rasuulka waxaa la siiyey kelmado urursan macnahooduna aada iyo aada waxa weeyaan uu u ballaadhan yahay waxaa kaloo markaa xadiidku uu tilmaamayaa dee qof waliba naftiisa waa dulmiyaa allahuma inii dalamtu nafsii dulma kahiira ilaahu naftaydaan dulmiyey dulmi fara badan dulmiga waxaa looga jeedaa macnaa meeshii ahayd inaan mariyo ayaanan marin walaa yakfiru dunuuba ilaa anta haddii abubakar uu faray rasuulku inuu taa ku ducaysto oo uu qiro inuu naftiisa dulmiyey dulman kahiira famaa baaluna naxn inagu maxaynu isu malaynayna walaa yakfiru dunuuba ilaa anta ilaahay ayuunbaa dembiga dhaafa waman yakfiru dunuuba ila allah aayaddaas ayaa hadalkan uu waafaqsany fakfir lii makfiratan makfiratan waxaa loo nakireeyey waxa weeyaan waa min baabi tacdiim ay makfirata cadiima manaa dhaafitaan aada u weyn waxba aan ka tegin min cindikana maxaa loo yidhi min cindika ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin walaa yakfiru dunuuba ilaa anta ayuunbay la mid tahayo waxaa la muujinaya in dembiga ilaahayn inuu dhaafo ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen macnuhu waxa weeye adiga agtaada ka ahaatay oo bimacnaa biduuni muqaabil anigoon anigu sababteedii aan laba imanba sababtii aan ku heli lahaa dembi dhaafka anoo la imanba ilaahayu adigaa fadligaagu waasic yahay ii dhaaf weeyaan macnaheedu warxamnii inaka anta alghafuuru alraxiim oo waxaa markaa alghafuur raxiim ay muqaabil u yihiin labadaa duco alkafuur ikfir fakfir lii ayuu muqaabil u yahay alraxiimna wuxuu muqaabil u yahay warxamnii hal ishkaal ayaa haddaba ku soo arooraya xadiidkaasi hore ishkaalkaasi waxa uu yahay rasuulku calayhi afdal الsalaati waاtasliim iyadoo ilaahay u dhaafay iyadoo macsuum uu ahaa ilaahayna uu dhaafay ma taqadama min denbihi wama taأkhara iyo iyadoo ay caddayd inaanu dajaal rasuulka soo gaadhahayn maxaa sababay inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto nebi maxamed calayh الsalaatu wasalaam maxaase sababay dajaal inuu ilaahay ka magan galo iyadoo ina inaanaysa soo gaadhahaynba waxa weeyaan ay arrin xaqiiqaa markaasi ay ahayd ahlucilmigu waxay yidhaahdeen rasuulku wuxuu u qasdiyey qasada tacliima liummatihi ducadan wuxuu uga qasdiyey ummaddiisa inuu baro qaarkood waxay yidhaahdeen ducadan ha noqoto daahirkeedu miduu naftiisa u ducaynaya fi lxaqiiqa ummaddiisa ayuu u ducaynaya qaarkood waxay rasuulka waxay ka tahi min baabi atawaaduc wa idhaar alcubuudiya waxaanad moodaa wallahu aclam oo ila rajaxanta u dambaysa oo a ducadu dee sideeda ayay u tahay cibaado ay u tahay markaa rasuulku yatacabad lilaahi subxaanaه wa tacaala bi hada اducaa walow waxani haba noqda wuxuu og yahay isaga inaanu ku dhacahayn ama dembiba inaanu ku jirin ha ogaado laakiin ducadan lafteeda ayaa cibaado ah ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu dhowaanayo ama dajaal isagana ahlucilmiga qaarkood waxa ummaddiisu uga ducaynaya markuu ilaahay ka magan gelayo amabase waxa weeyaan ummadda inuu bara ayuu uga jeedaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahan maya arrintaasi waxay ahayd intii aanu rasuulku ogaan inaanay dajaal isa soo gaadhahayn waayo marka hore rasuulka uma caddayn goorta dajaal uu soo baxay iyo inaysa soo gaadhayaan iyo in kale walihaadaba rasuulku yihi kamaa fi saxiixi muslim in yakruj ana fiikum faana xajiijuhu hadduu soo baxo dajaal anoo idin dhex jooga aniga ayaa la doodaya marka xadiidkaasi wuxuu caddaynayaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu soo maray wakti aanu ogeyn dajaal inuu soo baxayo isagoo weli nooloo jooga iyo inuu soo baxayo markuu dhinto kadib marka ducadanna inay xaaladahaasi dhacday ayaa dhici karta bay yidhahdeen ahlucilmigu raxmat ullahi caleyh والله أعلم وحكم الله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا